xilli maalmihii ugu dambeeyey ay maamulka degmada caabuduwaaq wadeen dadaalo ku aadan sidii bulshada degmadaas ay qeyb kaga qaadan lahayd bixinta canshuurta ayaa waxaa kulan arrinkaa ka yeeshay odayaasha dhaqanka ganacsada iyo maamulka degmada iyadoona sidoo kale kulankan ay kasoo qeyb galeen wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kulanka markuu soo gowgoobay kadib qaar ka mida ganacsada ayaa la hadlay warbixinta waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay maamulka degmada kala shaqeeyaan bixinta canshuurta islamarkaana ay muhiim tahay si adeegyada bulsho loogu qabto
falanqayn dheer oo laga hadlay arrimaha ku saabsan degmada iyo arrimaha amniga iyo horumarintaba waxaa la isla qaatay oo si buuxda oo boqolkiiba boqol la isla qaatay in ganacsatadu bixiyaan dakhliga degmada iyo dowladda iyo dhaqaalaha inay bixiyaan gaadiidku bixiyo dukaamadu bixiyaan si buuxda oo boqolkiiba boqol loo garab istaaga ciidamada ammaanka iyo maamulka degmadaba la garab istaago sidaas bedelka intaas waa inta maamulka shacabka laga rabo dhanka kalena maamulka iyo dowladda laga rabo garab istaaga bulshada iyo arrimaha aan halkan laga wada sheegi karin laga wada hadlay ee degmada u ah muhimka iyo bulshadeedaba intaasaa maanta halkan ka dhacday oo laisla qaatay dadka ganacsatada ee anigu hadda aan ka mid ka ahay ee degmadu waxay qaateen si buuxdo boqolkiiba boqola inay bixiyaan dakhliga laga rabo oo aan la siyaasadaynin horumarka bulshada iyo aayaha bulshada iyo deegaanka inaan la siyaasadayn qofkii intaas wax ka badan ku hadla ama intaa wax ka duwan soo gudbiya waa qof meelo kale warkaa ka keenay waxaan maanta shirkan ay isugu timid ganacsatayaasha guurtida maamulka dhammaan waxaay ku heshiiyeen oy isla qaateen in laga shaqeeyo amniga degmada canshuurta waddadii intaba in laga shaqeeyo oo canshuurta la bixiyo oo la maamuuso ayay isla qaateen odayaashii guurtidii maamulkii galmudug kii degmada xildhibaanadii ganacsatadii gaadiidleydii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kow waxaa la isku waafaqay amniga in laga qayb qaato ciidanka tababarka ka yimid la saacido oo waxaa la yidhaahda lala shaqeeyo iyo kuwa horey u joogayba waa laysla qaatay amnigu waa shayga ugu muhiimsan waa shaygii nebigu ilaahay weyddiisan jiray allahuma innaa as'aluka alamna waaliimaana amnigaas cidda wadaa waa dowladda in lagala shaqeeyo
wasiiru dulaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirka ganacsiga galmudug oo qudhoodu ka hadlay kulan kadib ayaa sheegay in ay muhiim tahay bulshada degmada caabuduaq inay nabadda iyo xasiloonida kala shaqeeyaan maamulka degmadaas waxaa la isku afgartay ganacsigii guddiga gaadileyda iyo ganacsatadii labadiiba inay u diyaargaroobaan bixinta canshuuraha dowladda galmudug iyo heer degmaba haddii alla idmo ilaahay kaga mahadinaynaa mar koowaad iyo mar labaadba inuu guul noogu soo dhammeeyey hawshii baaxaddi lahayd ee cibaadada ahayd bilowgii ilaa maantay aynu soo wadnay haddaan nahay golihii wasiirada ee gobolka galwaaq ku matalayay galmudug odayaashii guurtiga culamaauddiinkii iyo dhaqankiiba hawshaasoo ahayd howlo aad u baaxad weyn oo tiro badan oo la xiriiray in la mideeyo meelna looga soo wada jeesto qalalaasaha iyo amni darrada ka jira caawudwaaq sidii loo xoojin lahaa loogana shaqayn lahaa hogaanka nabadgelyadii amniga iyo talabaad oo ahayd in bixintii canshuuraha la mideeyo gaadiidleyda iyo ganacsatada iyo gaadiidka gudba iyo kuwa degaba degmada caabudaaqna ay ka mid noqoto degmooyinka galmudug ee bixiya canshuuraha hawshaas iyadaa oo aan waqti dheer iyo juhdi naf iyo maal laba aan gelinay caabudaaq ayaa ka mida degmooyinka ugu waaweyn dowlad goboleedka galmudug iyadoona ay sidoo kale magaaladu ay haatan maamulkeedu bilaabeen qorshe lagu qaadaya canshuurta degmadaas oo ay maamulku doonayaan inay adeegyada bulshada uga bedelaan bulshada sida ay sheegeen